Ray McDonald with Andy Grammer, and thank you to Prince Carl Ague, Gregory Rudin, and Joyce Adonfo for liking us on Facebook. You can too. Just go to VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha oktoobar waa afar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala soo codsiinayaa anigoo axmed cali sheekh iyo maxamed cabdi sandheere
qodobadan barnaamijka dhallinyarada maanta idinku haynana waxaa ka mid a saamaynta ay baraha isgaarsiinta bulshadu ku leeyihiin nolosha dhallinyarada marka toban facebook ma toban toban snapchat ma ka samayn kartid wejiyo kala gooni marka waxaa ku qasbataa marka in bataatanba aad u aruur hal meel
dhalinyaro tahriibka ka baaqday oo meherado ganacsi ka furtay magaalada lascaanood waxaan odhanayaa soomaalida siiba dhallinyarada aan ku baaqaya inay dalkooda aaminaan oo wixii ay qaban karaan ay qabtaan qofkii wax bartayna dalkiisa wax u bartayna dadka wax u sii faa'iideeyo baan ugu baaqay ayagana dhinacii heesaha ayaan iyaguna meesha ka maqnayn
markas baranay haddaan ku boqro bilada ku suudhay oo ambeesiyo lacag badan jeebka kaaga cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid ah wararka caalamka in ka badan labayo toban kun oo booliis turkish ah ayaa shaqada laga joojiyey maanta iyada oo lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin wadaadka fatxulaahi guleen oo lagu weedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisuube ee dalkaasi ka dhacay bishii julaay in ka badan laba kun iyo shan boqol oo madax booliis ah ayaa ka mid ah dadka shaqada laga celiyey oo gaaraya qiyaastii labayo toban kun sideed boqol iyo kow booliis sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay mas-uuliyiinta dalka turkiga shaqa ka joojinta ayaa timid maalmo kadib markii dowladda turkiga ay ku dhawaaqday in saddex bilood oo dheeri ah ay ku kordhinayso xaaladda deg dega ah ee dalkaasi saaran xaaladda deg deg ah ayaa turkiga lagu soo rogo waxyar kadib markii afgembiga uu dhicisoobay si taas ay dowladda turkiga awood ugu siiso in ay gacan bira ku qabato dadka la tugunsan yahay wixii markaa kan dambeeyena qiyaastii boqol kun oo isugu jira military booliis garsoorayaal iyo shaqaalaha waxbarashada ayaa shaqada laga ceeriyey waxaana sidoo kale la xiray in ka badan soddon kun
qof isa soo midaamiyey ayaa waqooyiga dalka suuriya ku dilay ugu yaraan labaatan qof kadib weerar lagu qaaday xaflad aroos isniintii shalay qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada xasaka oo ay inteeda badan gacanta ku hayaan ciidamada kurdiyiinta suuriya inkastoo meelo koobanna ay joogaan ciidamada dalkaasi ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda hase yeeshee ururka isis ayaa marar badan bartilmaameedsaday kurdiyiinta dalkaas bishii augost mintidiinta isis ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday xaflad aroos oo ka dhacday bariga turkiga kuna dhow xadka dalka uu suuriya la leeyahay qaraxa oo ka dhacay magaalada gazianteb waxaa ku dhintay in ka badan konton qof madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa sheegay in xilligaas qofka isqarxiyey uu ahaa wiil ay da-diisu ayna ka weyneyn afar iyo toban sannadood
intaasaynu kaga gudubna dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka ugu door karoonaa markana qeybihii kale ee barnaamijka kusoo dhowaada baraha bulshada waa halka ugu badan ee dhallinyaradu ay ku qaataan hasaawaha jaceylka dhallinyarada ayaa isku ballansada bartooda si ay halkaasi ugu wada hadlaan waxaase sheekada cusub ay tahay in ku dhowaad toban facebook uu ruux uu leeyahay si uu u kala qariyo toban xiriir lamaane uu wax la wado waxaase isweydiin mudan sida uu u xifdiyo furayaasha sirta ah ama baaswirka tobankaasi facebook wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa wareystay cabdifataax aadan xayle oo ka mid ah dhallinyarada sida weyn u isticmaala baraha bulshada baraha bulshadu waa halka ugu badan ee dhallinyaradu wakhti ay ku wadaagaan gaar ahaan kuwooda uu ka dhexeeya haasaabaaha hadda waxaa jira mushkilado soo wajahaya dhalinta uu ka dhexeeya haasaabahaas qaarkood ayaana dantu ay baddayn ay samaystaan facebookyo fara badan oo qaarkood tobaneeyo ayay samaysteen halkaasoo ujeedku yaha kala qarinta xiriirka cidda kusoo biirtay iyo cidda kasii baxaysa qadkaba cabdifataax aadan xayle wuxuu ka mid yahay dhalinta isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan facebooka dabcan wuxuuba ka mid yahay dadka leh facebookyada faraha badan cabdifataax siday dhallinyaradan u sameeyaan ama sidee idiin saameysay isticmaalka social media gaar ahaan xiriirka jacaylka oo kale cabdiqaadir social media waa aalad in badan aada u isticmaali kartid waxyaabo badan ama kala qarin ha ahaato ama ama xiriir ama dhowr qofoodoo ama waarid ama asxaab ama ama jaceylkaada kala duwan sida dhowr qofoodoo dhowr qofoodoo lamaana tihiin oo aadna kala gooniyo oo aad midba soci facebook gooniya aada haysato laakiin sidee ku dhacdaa bal in eh, facebook gooni aad samayso macnaheedu laysma arkay miya bal halkan noo sheeg.
hadda s- ee, facebookyadu inta badan hadda wuxuu wuxuu noqdaba ee, midda keliya oo ah inaad magaca aan magaca aan hadda wato maahan magacyo kaleeto oo tiro badan aad samaysto sida hadda dhacdo dad caano magacyo caano ama fanaaniin caana ama wariyaal caano oo kaleeto magacyadooda oo kaleeto ee, shakhsiyaad xatba siyaasiyiin xataa caana inaad magacyadooda inta samaysto aan iraahdo bal haye bal ee, markaasaad xiriir jacayl ku sameynaysaa sidii hadda inta badan ay dhallinyaradu ay ku sameeyaan oo oo- isna dhibaatadooda uu leeyahayo aakirka dambe wuxuu waa wux- aakirka dambe u dhuro doono inay tahay aaladu waa iska layskaga daba tegi doonaa oo runtu markay timaado walaalo aan iswada aragno sheekadu biyo biyo meel miyo meel godan bay u wada dhacaane halkaasay ku wada dhammaadaan laakiin inta badan khasaaridiisa ugu badanna wuxuu sameeyaa arrimahaas jacaylka waan gartay Eh, sheekada ay soo jiidata waxa ay tahay in eh, shan facebook qofku leeyahay taasuu kala jeeda in commentiska ama sheekooyinka uu soo dhigo ama sawirada uu galo qofta kale aysan arag marka macnaheedu meeshaas waxbaad ku kala duudaan
waa int waa wax keliya oo loo samaysto waxay taaba in aniga aan commentiga ama eh, ama ama sawirka ama imageka aan qofkaas siinayo inaana qof kaleeta aysan arkin qofka kaleeta aysan arkin laakiin eh, inta badan waxa aaladaas ay keenta waxay tahay in haddii xataa ay magacyadu ay raadiso aysan helin misaad abdulqaadir hay aan cali ka dhigay intee ku arkay marka taa maxay sahlaysaa walaahi waa un waqti dhumis inuu waa aaladan social media inta badan waa aalad waqtiga bulshadu inta badan ay ku lumiyaan maahan eh, wax fiya iyada oo laga in maanta aad toban facebook samaysato anoo waxaa meeshaas kaaga baxaya waqti tiro badan ay ku dhumiso
waxaa laga sheegay in qaar baasweeradu lumaan Eh, imise baasweer ay lumid adigu
maya maya maya cabdiqaadir ani weli weli weli weli xoogaa saas mu muska mu maskaxli waa marka toban facebook de inaad baasweerkiisa haysana ma sahla dhaaftaa haddama yani eh, bulshadoo dhan baa horta bahalkan sida gooni u isticmaasho cabdifataaxaana maahan aniga eh, inta aan arkan ka hadlaya maahan eh.
bal dadka arrinta sameeyey Eh.
see u xifdiyaan walaahi eh, waxay u badan tahay eh, in hal xaraf ama laba xaraf laga bedelo
facebook baasweerkii meeshii oo lix xarafka ahaay lixii xar- xaraf ugu dambeeyo aan mid ka mid ka bedelo oo Si kii hore aad u xasuusato.
si aad kii hore usoo xasuusto ka dambena aad u dhumin dhagartan eh, meesha ka socotahay habluhu midla qabaan iyaguna waa inta u badanba waxaa isticmaala hablaha sababtoo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal soomaalida uga dhaqan waxay u lahayd eh, gabadhu waxay koo- eh, eh, koobisaa kun kun way kala baxdaa hadda weesha waxay ima dhehaysaa kun facebook bay gabadhu leedahay marka waa aaladda inta badan hadda waxaa gacanta eh, eh, toban facebook samaysada iyo kunka samaysada u badan waa hablaha afta xal ma loo heli karaya arrintan eh, inaad faadumo sahrood facebook ku taqaanay ee berin aaminasaro kula soo baxdahay waa waxa meesha yaallo facebook oo tiri baasweerka xarafka ugu dambeeyaan babedelaana waa cilmi kale marka arrinta goormay soo shaabaxday waxaan weyn markii hore lihi jiray haddaad jeceshahay facebookkaaga soo dhig marka goormay timid isbabedelka kale walaahi cabdiqaadir horta aaladu hadda facebook keliya ma hadda wuxuu isku sii bedelodaaba facebook beentii tirada badneed wuxuu usii dhammaanayaa snapchat-kii iyo kii aaladihii kaleeto oo ah in lagu yiraahdo waa inaad timaada sorry snapchat-kaada one minute-kaas videogaad harkaa subixiis ka soo qaata subax wanaagsan waa ebel waa ebel marka toban facebook ma toban toban snapchat ma ka samayn kartid wejiyo kala gooni marka waxaa ku qasbataa marka in bataatanba aad u aruur hal meel
cabdifitaax aadan xayle oo ka mid ah dhallinyarada sida weyn u isticmaala baraha bulshada oo u waramayay wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
duhurnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhallinyarada lascaanood ee ka baaqsada tahriibka ayaa samaysta shaqooyin ay meelo hoose ka soo bilaabaan haddaba kusoo dhowaada qayb labaad oo ka mid a warbixin oo arrintaasi ka diyaariyey wariyaha v o eda lascaanood cabdikariim molol
waxaana ku sii jirraa weli suuqa magaalada laascaanood iyo dhallinyarada ganacsiga meelaha hoose ka bilowda walaal magacaaga adigana baliiga sheekee magacaygu waa cabshir cabdulaahi goondhood oo jooga magaalada laascaanood marka hore waa idin salaamaya idaacadda v o eda iyo cabdikariin waa idin salaamaya ganacsiga haddaan warbixin kooba aan kaasi horta ganacsiga waxaa u baahan yahay horta sabir fara badan iyo dhibaatooyin badan baa la kulmaysaa waxaa loo baahan yahay laakiin inaad sabar badan iyo adkaysi abshir waxaad iiga sheekaysaa nin dhallinyaraha baa tahay oo ganacsiga meel hoose ka bilaabay bal marka hore iga sheekee ganacsiga maad haynin shaqo bal ka waran duruufaha adagaad meeshaad ka soo bilowday cabdikariin haddaan taa su-aasha aad weydiisa aan kaaga jibaaba horta ganacsiga meel hoose aan ka soo bilaabay taas been ma aha waxaan ka soo bilaabay meel aad uga hooseysa aan hadda aan ku dhex jiro ganacsiga meel hoose aan ka soo bilaabay adugu ilaa waxaan ka soo bilaa ilaa wareejiyaan ka soo bilaabay ilaa tuulooyinka tegtegi jiray ilaa labada kun iyo kob iyo tobankii ilaa labada kun iyo sagaalkii waxaan tuulooyinka gegeen jiray alaabta iyadoo jimno ah marba tuulooyin baan tegi jiray marka adugu markii dambe aakhirkii adigu waxaan kusoo wareegay nin baanu wada shirookoynay adugu meel hoosaan ka soo bilaabay lagama sheekayn karo marka adi alxamdulillah hadeer waa iska normal waay ma xumo alxamdulillah maanta dukaan weyn baad joogtaa oo aada u qurux badan oo meel hoose aad gacantaad ku qaadi jirtay oo aad soo wareejin jirtay rajadaa ka wara dhallinyaro fara badan oo iyagu xilligaas iska fadhidayoo waxaanaad ku jirtaan ganacsi u arkayn bal ka war haa waa sax dhallinyaro badan oo sideeda oo kale waxay oran jireen de waxaan wax ma ka heshaa bay oran jireen marka dhallinyaradii sidaa igu oran jirtay mar walba dhallinyarada su-aashaas oo kale weydiin jirtay waxaan is oran jireen niyow dhallinyarada waxan oo kale su-aashan oo kale ay ku weydiiyaan dhallinyaradan oo kale ma iska mid noqotid oo waxan aad wareejinaysa iska dhaaftid mar badan baa niyaddeeda ku soo dhacday markii dambe dhallinyaro kale oo aan saaxiibadayba waxay igu dhiirigeleen inaan ganacsiga aanan ka bixin aan ku dhex jiro dhallinyaradii kale aan marka iskala go-aankooda aan la qaatay dhallinyarad kale ay lahaayeen iska dhaaf waxaan waxba lagama hela go-aankooda waan iska daayey aakhirkii adugu waa waa taanan ku guulaysay wey abshir dhallinyaro badan oo ah saaxiibadaada iyo marka hore adigu waxaad ka timid baydhabo tuulooyinka gobolka sool baa tegi jirta bal iga sheekee hadda aad baad ula qabsatay waa run abdikariin dhallinyarada markaan tuulooyinka tegi jiray horta dhallinyaro badanba waa dadku ay nala yaabi jireen taas oo ay ahayd dhallinyarada markaan tuulooyinka tago dadkan raxweynta oo alaabta wareejiya markay arkaan afkooda ay ku hadlaan arkaan waa la yaabi jireen dadka reer miyuga intay isku soo aruuraan bay oran jireen bal afkooda bal afgasta dadkan markaasa igu yaabka badnayd odayaal iyo dumaro iyo dad isugu soo aruuray ay leeyihiin dadkan bal afgarta afkooda bal yaa garanaya markaasaan oran jiray soomaalidu waxay ku hadashaa two bartis taas oo ah soomaalida ma imaha tiri markii dambe odayaashii waan ka dhaadhicin jiray waxaan oran jiray afkan waa af soomaaligu ka mid yahay dadkii isugu soo aruuri jiray oo afkan la yaabi jiray waxaan u sheegi jiray inuu afkan af soomaali ka mid yahay oo afkan af la mid yahay afkan kale marka hore markaa dee ganacsigii horumar baa ka gaadhay tuulooyinkii waa isbarateen ceelasha miyiga marka hadda dukaan weyn baad furatay dhallinyarada maxaad ku boorinaysaa aad u sheegaysaa dhallinyarada aad leedahay dhallinyarada horta waxaan u sheegaya soomaaliyeed horta qofka ganacsi bilaabi kara ha bilaabo wax ku bilaabi kara haysto ha bilaabo qofkaan haysanna de kley waa horta kley waa qofka ilaahay nasiibkiisa dadkaaba horta si kala duwan oo kala nasiib ah marka qofkii ganacsi wax bilaabi kara oo bilaabo waa bilaabi karaa haddeer waxaan arkaya magaalada dhallinyaro badan oo waagii hore ay odhan jirtay ganacsiga naf ma lahaye bal yurub iyo meelahaasaa ka fiican hadda maalmahan waan arkay maalmaha dambe iyadoo dhallinyaradii badankooda ay bajaajo bajaajyada soomaalida ay u taqaano ay soo wada iibsadeen oo dhallinyaradii aad ugu faraxsan yihin oo aad ula dhacsan yihin oo magaranaysa magaalada ay isuga kala gooshiyaan laamiyadan cusub hadda la sameeyey ay wada marayaan oo dhallinyaradii badankooda hadda tahriibka iska yaradaayeen oo magaranaysa baabuurtan yaryar oo bajaajka hadda ay aad u isticmaalaan baan hadda arkaya marka iyagana waxaan odhanayaa halkaa kasii wada oo shaqadiina sii ballaariyaan leeyahay soomaalida meel walba waxaan ugu baaqaya dhallinyarada inay ka shaqeeyaan wixii qaban karan ay qabtaan oo aysan ku fikiran inay tahriibaan oo aan leeyahay dhulkiina oo meel waxa la yidhaha soomaalida waxay ku maamaadaa awis jiral waa lama horaan dalka waa lama horaan waxaan odhanayaa soomaalida siiba dhallinyarada aan ugu baaqaya inay dalkooda aaminaan oo wixii ay qaban karaan ay qabtaan qofkii wax bartayna dalkiisa wax u bartayna dadka wax u sii faa'iideeyo baan ugu baaqay ayagana
kaasi warbixintaasi waxay ahayd warbixinuu wariyaha v o eda laascanood cabdikariim olol ka soo diray dhallinyarada bilaabo shaqooyinka meelaha hoosena ka bilaaba kadibna horumarka ka gaadhay elkaad weli nagala socotaan waa v o a washington haatanna waa heestii baadi to baadi iyo fanaanada raxma ramsi dambuumiyo baaku tumay fatamaha yurubku kala baraad iga baydhe kuma baahaniye bartad ka timid bara kugu celin markas baranay haddan buumiyo baac ku tumay bartamaha yurubku kala baraad iga baydhe kuma baahaniye bartad ka timid bara kugu celin baadhi to baadhi kama baxaysid boqoshiyo dalxiis kama baxaysid kumashiyo baar kama baxaysid waxaad baratay kama baxaysid baadhi to baadhi kama baxaysid boqoshiyo dalxiis kama baxaysid kumashiyo baar kama baxaysid waxaad baratay kama baxaysid bari iyo been kama baxaysid ballantiiyo axdigii ofin maysid baradii wacnayd bebi booqan maysid bustankii jacaylkana waxba kama beertid bari iyo been kama baxaysid ballantiiyo axdigii ofin maysid baradii wacnayd bebi booqan maysid bustankii jacaylkana waxba kama beertid bari iyo been kama baxaysid ballantiiyo axdigay ofin maysid baradii wacnayd bebi booqan maysid bustankii jacaylkana waxba kama beertid bari iyo been kama baxaysid ballantiiyo axdigay ofin maysid baradii wacnayd bebi booqan maysid bustankii jacaylkana intaasi aynu ku dhaafno heeskaasi macaan dhegeystayaal waxaad kala socoteen barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o e da markana waxaan kusoo maqan xubintii cayaaraha ee barnaamijka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee adduunka fifa gianni infantino ayaa doonaya in ciyaaraha kooxaha kubadda cagta caalamiga ka qayb qaadanaya koobka adduunka laga dhigo siddeed iyo afartan kooxood taasoo ka badan intii uu ballan qaaday inuu ka dhigi doono kooxaha ka qaybgelaya ciyaaraha caalamiga ee koobka kubadda cagta adduunka intii ololihiisa uu ku guda jiray infantino ayaa sheegay in siddeed iyo afartankaasi kooxood ay noqon doonaan kuwa ka qayb qaata koobka adduunka ee sannadaha soo socda waxaana uu soo jeediyey in lix iyo toban kooxood oo ka mid ah kooxahaasi ama dalalkaasi laga ciribtiri doono ciyaaraha kahor intaanba la gaarin guruubyada taa oo micnaheedu ay tahay in labiiyo soddon kooxood ay guruubyada ku soo bixi doonaan oo lix iyo toban kooxoodna ay ku hari doonto wadarta guud marka laysu geeyin ay noqon doonaan siddeed afartan kooxood infantino ayaa hore u soo jeediyey intuu ololihiisa uu ku guda jiray in ciyaaraha kooxaha dalalka kala gedisan ee caalamiga ka qayb qaadan doona uu ka dhigi doonaa haddii uu ku guulaysto madaxtinimada xiriir kubadda cagta ee fifa inuu ka dhigi doono afartan kooxood hase yeeshee hadda wuxuu soo jeedinaya in siddeed afartan kooxood laga dhigo tababaraha kooxda kubadda cagta ee real madrid zinedin zidan ayaa sheegay in naadiga real madrid ay ku guda jirto dhibaato aad u xogan kadib markii naadigu ay ku guuldaraysatay afartii kulan ugu dambeysay in wax guula ay gaarto zinedin zidan ayaa kulankii ugu dambeeyey ee horyaalka dalkaasi sbain kooxdiisa real madrid waxa ay barbardhac la gashay naadiga ebero waddankaasi sbain ka dhisan waxaana uu sheegay in real madrid ay weysan tahay waxa uu ugu yeeray kheyraada naadigu ay u baahan tahay waxaana uu tilmaamay in naadiga real madrid ay wakhti xun hadda wajahayso kulankaasi ka hor ayaa waxa ay barbardhac la gashay naadiga las balmas iyadoo koobkii champions leaguena brucia dudman ay goolal bareejo laba iyo laba la gashay wararka xanta ee suuqa ciyaartooyda kala gedisan ayaa sheegaya in naadiga kubadda cagta ee chelsea ay doonayso ciyaaryahan deshilio tababaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa la sheegayaa in uu doonayo in uu deshilio ku bedasho ciyaaryahan seska fabrigas oo naadiga chelsea hadda u ciyaara sida ay qortay marigtada ciyaaraha ka faalotay calcio mercato web waxaa naadiga ay siimin ay suuragal tahay in ciyaaryahankaasi ee seska fabrigas oo hore ugu soo ciyaray kooxaha barcelona iyo arsenal ay keeni doonto digada sansiri stadium naadiga ay siimilan ka ciyaarto iyadoo ay suuragal tahay in lagu bedasho ciyaaryahan deshilio oo qadka difaaca uga ciyaara naadiga kubadda cagta ee ac milan andre hareer oo naadiga kubadda cagta ee manchester united u ciyaara ayaa markii ugu horreysay isaguna lagu yeeray inuu ka mid noqdo ciyaaryahanada xulka qaranka waddankaasi spain dhowaan waxaa la ciyaari doona kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka oo kuxun ay isku diyaarinayaan in ay ciyaaraan andre harera ayaa naadiga kubadda cagta manchester united u ciyaara waxaana ay fursad u tahay in markii ugu horreysay xulka waddankiisa spain uu u matalo ciyaaro caalami ah dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha dhegaystayaal haddii aad ra'yi haysaan barnaamijkan ku saabsan waxaad noogu soo hagaajin karaysaan somalia at v o a news dot com amaba waxaad la xidhiidhi karaysaan wariyaashayda gobolka haatanna dhinacii heesaha aan mar kale ku noqonno waa heesad- waa heesta dalya dunyo iyo fanaanka duluf
codka macaan ee fanaanka duluf iyo heeska dal iyo dunyaha ayaanu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacaddeenna duhurnimo waa axmed cali sheekh iyo maxamed cabdi sandheer oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo